iyadoo raje iyo yadadiilo nabadeed ay ka soo bidhaamayso soomaaliya oo muddo kow iyo labaatan sannadooda ku jirtay colaado sokeeye iyo mushkilado siyaasadeed ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya waxaa dhinaca kale ay wadeen bilihii ugu dambeeyey dadaal ku wajahan sidii ay u kordhin lahaayeen galaangalka iyo xiriirka ay la leeyihiin beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda bishii sebteembar ee lasoo dhaafay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarro shaqo ku tegay dalalka talyaaniga turkiga iyo maraykanka oo uu kaga qayb galay shirkii golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa tegay magaalada jeneva ee dalka switzerland oo uu kaga qayb galay shirweyne looga hadlayay xuquuqda aadanaha haatan waxaa dalka kanada booqasho ku joogta ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda marwo fawsiyi yuusuf xaaji aadan kulamo ay la yeelatay mas-uuliyiinta dowladda kanada kadib ayaa kanada ay ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay ku bixiso lacag gaaraysa lix milyuun oo dollar dadaalka ku aadan soo celinta ammaanka soomaaliya xalinta khilaafaadka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha iyadoo shan boqol oo kun oo dollar oo kalena ku bixinaysa mashaariic lagula dagaalamayo gabdhaha aan qaangaarka ahayn ee guurka lagu qasbo soomaaliya safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambaasadar maxamed cali amerika oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee kanada ku sugan ayaa v o eda uga waramay waxyaabihii ay la soo qaadeen mas-uuliyiinta kanada kulamadii ay la yeesheen waxyaabihii laga hadla waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda dalka canada oo markaan shirayna shirka ka caddeeyey in dowladda canada ay aada mataqaana ay hadda gacan siin doonto dowladda federaalka soomaaliyeed xagga amniga xagga mataqaana diblomaasiyada iyo waxyaaba kala fara badan ay gacan ka siin doonto safaaraddoodii ay safiir soo magacaabeen safaaradana ka furan doonaan magaalada muqdisho hadeertaana uu wakiil uu yahay qofka usoo magacaabeen oo ah safiirka canada u jooga kenya ama nairobi waxyaabaha kaleo laga hadla waxay ahayd inay wasaaradaha iyo dowladda soomaaliya ay gacan ka siin doonto waxyaaba fara badan oo oo tababarada iyo iyo arrimo dhowra ra-isul ku-xigeenka wasiirka arrimaha dowladda ee soomaaliya ayadana waxay ugu mahad celisay dowladda canada markaad dib u eegto dhammaan safaradii ay dibadaha ku imanayeen madaxda soomaaliya ayaa marka laga soo tago howlaha diblomaasiyadeed ee qaran waxay ku barbarwadeen dadaal ku wajahan sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen jaaladaha soomaalida ee qurbaha in la joogo wakhtigii dadka soomaaliyeed ay u istaagi lahaayeen badbaadinta shumaca nabadeed ee kasoo iftiimaya dalkooda hooyo xaflad aada u ballaaran ayaa xalay lagu qabtay magaalada toronto ee dalka kanada taasoo lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka fawzi yuusuf xaaji aadan ahna wasiirka arrimaha dibadda jaalada soomaalida kanadana ay ku muujinayeen dareenkooda ku wajahan horumarka ka socda soomaaliya cabdi diirshe oo ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaan weydiiyey cidda soo qabanqaabisay xafladdaasi waxaa halkan degan soomaali badan oo aada iyo aada u badan dalkan canada waxaana soo qaban qaabiyay xafladan bulshada soomaaliyeed halkan degan ee canadianka ayagoo isku duuban oon u kala harin sababtoo ah waa arrin taariikhi ah soomaaliya muddo dheer ayay ka maqnayd xiriirka dowladda canada ay lalahayd dhowr iyo labaatan sano kadib ayaa dowladda canada casuuntay arrintaasna waxaan u aragnaa arrin taariikhi ah oo aan marna loo kala maqnaan karin soomaalida halkan deganna ayaga is abaabulay xafladan qabanqaabiyey raba inay u dabaaldegaan maaragtay xiriirkaas labada wadan ay soo ceshateen iyo soomaaliya oo mar labaa dowladeedii maaragtay dib u heshay ayadoo maaragtay shaqo fiican wada injineer naasir haybe faarax oo isna ka mid ahaa qabanqaabiyaasha xafladda ah ayaa sheegay in xafladdii xalay ay uga duwanayd jaaliyadda soomaalida kuwii hore uga dhici jiray magaalada toronto runtii waa markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sannadood ah uu halkan ku yimaado qof qof ka socda dawlad soomaaliyeed oo rasmi ah marka dadweynaha ku dhaqan magaalada toronto waxa ay aada iyo aada ugu qiiraysan yihiin ugu xamaasadaysan yihiin sida ay u u arki lahaayeen xubin ka socota golaha wasiirada ee soomaaliya isla markaana si rasmiya loogu soo casumay dalkan canada oo aynu ognahay inay ku nool yihiin in ka badan laba boqol oo kun oo soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan toronto oo ay ku nool yihiin in ka badan boqol kun dadkaasoo u qaba aada moodidina u baahan yihiin baahi u qaba in ay ogaadaan xaqaa'iqda dhabta ah ee ka jirta dalkoodii hooy
injineer naasir ayaa dhinaca kala sheegay in xafladda ay goobjoog ka ahayeen qaar ka mida kuwii ugu caansanaa gabdhihii fanaaniinta qaranka soomaaliyeed islamarkaana lagu soo bandhigay sugaan ka turjumaysay qiimaha wadaniyadda islamarkaana dhiirigelinaysay nabadda waxaa ka mid a fanaaniintii waaweyneed ee dalays baa joogta nakruumo ayaa joogta iyo fanaanin dhalinyara oo baryahan dambe soo baxay marka waxa weeyaan waa meel aan isleedahay runtii looma kala harin soo dhaweynta foosiy yusuf xaaji aadan dad badan ayaa qaba in galaangalka madaxda dowladda soomaaliya ay ku wajahan jaalidaha soomaaliyeed ee dibadaha inay qayb ka qaadan karto soo nooleynta kalsoonida shacabka iyo dowlad soomaaliya ka hana qaado muddo ka badan kow iyo labaatan sannadood oo colaad iyo dhibaato ay ka jirtay soomaaliya